Ururka dhalinyarada TALASAMO ayaa agabka waxbarasho gaarsiiyay iskuulka deegaanka Jaw ee gobolka Galgaduud. Ururka ayaa sidoo kale fasallo dheeri ah ku daray iskuulka si aysan ardayda u dareemin ciriiri. Qaar ka mid ah dhalinyarada ururka TALASAME ayaa ka warramaya agabkan.
waxbarashada galmudug oo hadde haddii iskuul la dhiso oo arda la keeno oo juhdi kasta la bixiyo haddaan macallimiin la helin dee tillaabtii la qaadi lahaayoo kale ma jirto iskuulkan u soo dirtay macallimiin kaalin lixaadle ka geysatay ayadana waa bogaadinaynaa inay sii laba jibaartana waa rajaynaynaa innagu ka talasamo ahaan tiimkeennan talasamo dee dhallinyaro deegaanka ahaan nahay ujeedka magaca talasamo waa dallad khayri ah aan faa'iido doon ahayn u dhaqdhaqaaqda horumarinta ee, siiba waxbarashada reemiyiga ee, aad baan u faraxsanahay saaka inaan maanta inaan iskuulkan jaw soo gaarsiinay agabkan kuraasta iyo miisaska ka kooban oo dee deegaankana baahi looga qaba weyn Ee, waxaan is leenahay waa waajibaadna saaraay iyo wax xaqna la kugu lahay markii deegaan ahaan iyo dadnimaba la fiiriyo haddana waxaan aad u dareemaynaa baahida iskuulkan ka jirta iyo dhammaan deegaano badanba inaysan intaanu ku filnayn Ee, laakiin sida la rabo wax kuma wada socdaan sidii la dhaafi waayaa wax ku wada socdaan insha allahu ardada kaalimada gala weliba saddexda kaalin ee ugu horeysa ama fasal kasta kaalinta ugu horeysa ardada gasha insha allahu dalladda talasamo oo hadda alaabtaan idin keentay ayaa maalmarintooda bixi doonta haddii ilaaha idmo soddonka maalin oo soo socota haddii ilaaha idmo quudintiinana talasamo ayaa bixi doonta haddii ilaaha idmo waxaa laydinka rabaa inaad marka dadaashiin waxaa sidaas loo sameynaa oo loodin dhiirigelina waxay tahay inaad idinka wax baratiin waxaa la rabaa inaad mustaqbalka inaad noqotiin dadkii deegaankan kobci lahay horumarkiisa ka shaqay lahay jiilka idinka kusoo xigana kala wareegi lahaa macallimiintan iyo dhallinyaradan waqtiga soo baxshay ee gurcalka imaanaya adinku inaad inta degan aad kala wareegtiin al rabaa haddii ilaaha idmo
Qaar ka mid ah odayaasha iyo dhalinyarada deegaanka ayaa ururka uga mahad celiyay garab istaagooda.
dalladda la yidhaahdo talasamo oo waxa weeye wakti ina gelisay wakti inay nala wadaagta ay ay go'aansatay si sharaf badan waxa weeye ay wa- wa- wa- waktiga ina- inay nala- ay nala wadaagto Een, wakti badan iyo juhd badan ay kusoo bixisay maanta inta soo bandhigtay waxqabadkii iskuulka hoose dhexe jaaw inay geliyaan soo muujiyaan waxqabadkooda ee soo bandhigaan noogu deeqaan allaha sharfo daladaliyaa talasamo way mahadsan yihiin iyo ah in walaalaha talasama maanta ay nala soo gaareen kuraas iyo miisas ay ciyaalku wax ku bartaan waxaan rabnaa inaan uga mahad celinno garab istaagay u muujiyeen iskuulka hoose dhexe ee jaw waxaan leenahay waa mahadsantihiin dadkiinnii iyo deegaankiinni aad garab istaagateen wax u qabateen waxaan ka rajaynaynaa dadaalkaas in uu maxaa la yidhahdaa halkaas kasii wadaan oo aad baahiyaha kale oo iskuulka ka jira waad aragtaan iskuulku ma haysto fasallo ku filan ma haysto dayd maxaa la yidhaahdaa iskuulku ma xira waxaan filayaa baahiyaha ka jira iskuulka dhammaan indihiina ku arki kartiin cadadka oo arda ah oo iskuulka wax ka baranayana waad aragtaan waxaan rajaynaynaa marka inaannu ka wada qayb qaadan doono in iskuulkan uu helo dhisme ku filan dadaalkiinana aad ku darsataan inaad ka qayb qaataan sidii fasallo dheeri ah oo kuleelkan ciyaalku si uga bixi lahayn aad qayb ka qaataan haddii ilaha yidhaahdo Si kastaba agabkan la gaarsiiyay iskuulka deegaanka Jaw ee gobolka Galgaduud ayaa wax badan ka bedeli doona baahiyaha uu qabay iskuulka.